alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wabacd mudana gudoomiye gudoomiye ku-xigeenka wasiirada xubnaha sharafta ee baarlamaanka mudanayaal iyo marweyn xaadir xaadir ra-iisul wasaaraha waxaan rabaa inaan ku salaamo dhammaantiin iyo bahda saxaafadda salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waxaan u malaynaa inaad dhowr iyo labaatan maalmood ishoolinayseen oo aad lahdeen muxuu soo wadaa marka fooshiya ilaaha iga keenay magacii aad iga sugayseen aan usoo bixiyey waa idinkeen adinkana waxaan rabnaa inaan u aqlashiin ood magaca ila bixisiin dabcan arrintaas waxay qaadatay brosees dheer ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid wakti koobana lagu soo magacaabay laakiin kan wuxuu qaatay waktigiisa wakti ka dheer arrintaasna waxaan u samaynaynay inaan fursad u helno la tashiyo badan inaan samayno dad badan oo kala duwan inaan aragno oo aan kala sheekaysanno siday u arkaan xalka iyo qorshahooda waxqabad waxaan shaki ku jirin aqoonyahan soomaaliyeed ruuxii loo diraa ee la yidhaha soo kala xul inay tahay arrin aad iyo aada u culus weliba marka lagu sii daro labaatankii sanoo lasoo dhaafay dowladnimo la yska dhexlaaya inaysan jirin oo dalku ay dhibaato ku jirin taasna waxay keentay waktigu inuu dheeraado waxaan idinkaga mahad celihaa taladii wanaagsanada aad ka geysateen waxaan ka mahad celiyaa gacantii aad igu siiseen inaan waajibaadkayga guto waxaadna la socotiin dadkii kala duwanaa ee u soo tartamay waxaa laga soo xuli lahay waa hal qof qofkaas waa soomaali waxaana laga fiirinaa waxyaabo tiro badan carabtu waxay dhahaan man dalaba akhan bilaa caybin saara bilaa akhin qofka raadiyo walaal ceeb la-aana walaal la-aan u noqda maxaa yaele bani aadamkaaba ilaahay naaqis ka dhigay maxaa yaele waa makhluuq ilaahay keliyaha kaamil ah rasuulna ma nihin ambiyana ma nihin akhtaa naga dhacaysa basharaana laakiin dowladnimada waxaa gaara dadka akhtaadooda isku qaata ku dhego waxa muhiimka ah waxa muhiimkaana waa dowladnimada talooyinkii iyo la tashiyadii waxaa iiga soo baxay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo maxamed cabdullaahi maxamed inuu yahay nin ku habboon xilkaas ra-iisul wasaarenima inuu buuxiyo sidaas darteed ayaan u soo magacaabay codsigayguna wuxuu yahay in aad ogolaatiin golihii wasiirada uu soo dhiso brogaraamkiisii uu la yimaado codsigaan idinkugu imiday waa kaas waxaana rajaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala inaad ogolaa doontiin intaas markii aan ka gudbo xaaladda dalku uu ku jiro markii laga soo fiiriyo labaatankii sanoo lasoo dhaafay umana xuma ugumana fiicna hadda marxaladda aan joogno laakiin waa marxalad sida annagu aan u dhigno insha allahu wanaag aan u dhigi doonaaye ku xiran waxaad la socotiin maanta waxaa noo dhisan dawlad ilaaha kuma hadle caqabaad fara badanaa ka hor yimid welina waa hor yaallin waxaana soo maray khilaafyo kala duwan oo aan ka soo gudubnay ilaah ku mahadsan gacantii aad ka geysateen waa ku mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan ka gudubno oo aan u gudubno waxqabad waxaa lagu heshii karaa waa waxqabad ra-iisul wasaaruhu hadduu nin wanaagsan noqdo oo uu waxqabo waayo nama anfacayo waxaan rabnaa nin wanaagsanna inuu noqdo waxna qabto waxaan ka rabnaa amnigii inuu wax ka qabto waxaan rabnaa inuu wax ka qabto arrimaha u yaalla dawladda oo ay ka mid yihiin dastuurkii ay ka mid yihiin hirgelinta federaalka waxaan rabnaa inuu wax ka qabto arrimaha dib u heshiisiinta dadka soomaaliyeed muddo dheer oo labaatan sana ay dhibaato ku jireen waxay u baahan yihiin dib u heshiisiin ijtimaaci ah dib u heshiisiin bulshadeed oo waktigeeda qaadata oo cid walba laga tixgeliyo waxaan ka rabnaa ra-iisul wasaaruhu inuu xoojiyo mu'asasaadka dawladda oo ka mid yahay golaha baarlamaanka golaha wasiirada garsoorka ilaha adeega bulshada inuu wax ka qabto isaga iyo golahiisa wasiirada waxaan rabnaa waktiga kooban ee noo haray inuu noqdo wakti aan ku mashquulno waxqabad aanaan ku mashquulin hadal iyo sheeko iyo khilaaf ummadda soomaaliyeed waxay naga sugaysaa waa taas bulshada caalamka waxay naga sugaysaa waa taas taasaan nagu soo dooranay fursadaha jira oo xukuumadda ay hore aysan helin waxaa jira yaboo jaamacadda carabta u yabo ee dowladda kumeel gaarka ah toban malyan oo aan rabno inuu la yimaado ra-iisul wasaaruhu miisaaniyad hufan golaha wasiirada lasoo marsiiyo la keeno baarlamaanka dalkaanu meesha uu ka dhaqaaqi waayo waxaan aaminsanahay inay tahay arrimaha miisaaniyadda iyo maamulka maaliyadda meesha ugu daran oo uu ka dhaqaaqi waayo waa halkaas ciidanna ma dhismi karo baarlamaanna ma shaqay karo xukuumadduna ma shaqay karto haddaan la helin miisaaniyad cad oo lagu xisaabtamaa waxayna ka mid tahay waxyaabahaan ku wada hadalnay inuu si xooggan wax uga qabto ma rabno mas-uuliyiin maalin walba lagu tilmaamo xoolaha dadka inay dhunsadaan ma rabno ma rabno mas-uuliyiin lagu eedeeyo maalin walba maasuq maasuq waxaan rabnaa wax walba inay caddaadaan annagoo dhan waxaa dannoo ah qarannimaduna hirgasho waxay ku hirgeli kartaa waa dowladnimo dowladnimadoosana waxay leedahay asaas la raaco waxaana ugu horeeya miisaaniyad iyo maamul shafaafiyad leh oo la xisaabtan leh taas waxay keenaysaa amnigu inuu horumar sameeyo wasiiradu inay noqdaan wasiirro lala xisaabtamo baarlamaanku inuu hawshiisa guto waxay fududaynaysaa howlaha dowladda ee kala duwan waxay fududaynaysaa shaqaalaha dowladda ee waktiga dheer aan mushaar qaadan inay mushaaraadkooda helaan arrimahaas aan soo sheegnay waxay bays u yihiin dowladnimada waxaana aaminsanahay ra-iisul wasaaruhu inuu yahay qof waajibkaas ka soo bixi kara mas-uuliyaddaas qaadi kara diyaar u ah diyaar u ah taladiina inuu dhagaysto diyaar u ah madaxdiisa inuu la shaqeeyo diyaar u ah wakhtiga kooban ee la soo socda in uu fuliyo howlaha kala duwan ee aan soo sheegnay insha allahu tabaaraka wa tacaala intaas markii aan ka gudbo dadka soomaaliyeed waxay soo mareen maraaxil kala duwan maraaxil fiican oo in lagu faano mudan iyo maraaxil dhaawaceeda leh labaduba waxay nagu soo kordhiyeen khibrad iyo taariikh waxaan u baahannahay inaan ka faa'iidaysanno wixayna soo maray oo dhibaatada ahay waxaanna uga faa'iidaysanaya inaysan nagu soo laabanin oo aan xoojinno dawlad la-aanta waxaan xaqiijinnay dawlad la-aan inaana moolaa kari waxaan xaqiijinnay inaan nahay dad ahala oo walaalo ah oo wax walba ay ka dhexeeyaan haddana waa in la helaa dawlad iyo sharci kala haga dadka oo ninka wanaagsanna abaal mariya ninka xunna abaal mariya waxaan shaki ku jirin dhaawacayna soo gaaray haddaan gocanno inaanna hore u soco karin waxaan rabnaa inaan marxaladii hore iska laabno waa laga soo shaqeeyey waa la soo dadaalay dariiq dheeraa la soo maray waxaa la taagan yahay in sha allahu tabaaraka wa tacaala meeshii looga bixi lahay waxaan rabnaa caqligeenna iyo cududeenna iyo xigmadeenna inaan aruurino oo aan ka gudubno marxaladaas adag waxaan uga gudbi karnaa waa midnimo waxaan uga gudbi karnaa waa wada shaqayn waxaan uga gudbi karnaa waa annagoo gacmaha isqabsan maanta soomaaliya waxaa taariikh u ah waxa aan samayno waxaana samayn doonaa biidni illaahi tabaaraka wa tacala anoo ku kalsoon xubnaha baarlamaanka iyo golooyinka kala duwan ee dawladda in aan ka gudbayno marxaladan waxaa noo yaalla cahdi kumeel gaara cahdigaas kumeel gaarka wuxuu ku soo abuurmay duruuf waxaa laga yaabaa inuusan ahayn sharciga ugu fiican oo aan samaysanno waxuusan ahayn in waxaa laga yaabaa inuu yahay wixii aan higsanayna inuusan ahayn laakiin waxaan rabaa inuuna gaarsii kalo meeshii aan rabno waxaa laga maarmaara marka isaga inaan ilaalino si aan ugu guurno marxalad kale caadigaas kumeel gaarka ah iyo waxa lagu dhisay waxay ku yimaadeen duruuf ka duwan duruufta hadda aan ku jirto marka loo fiiriyo sidaas waxaan dhihi karnaa wuxuu ahay wixii ugu wanaagsanaayo la samayn karin waxyaabaha laga dhawaajiyey beryahan oo maalan ama four pointy five ama waxyaabaha kaleo aan u malaynayo siyaasad in loola jeedo oo la qaybiyey waxaan rabaa inaan wax yar dul istaago nabiga wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam fidnada ka dhowrsada ilaahayna waa lacnaday dadka fidnada kiciya dadkan soomaaliyeed waxaa soo dishay khilaaf iyo dhibaato maanta waxay u baahan yihiin in la kaalmeeyo uma baahna dhexdooda in khilaaf la dhigo waxay wax noogu dhisan yihiin four by five soo maa taas aan ku wada joognaa xagga iyo xagga ugama leexkan markii haddaan ka leexanno waxaan duminaynaa sharcigii haddaan ka guurayno waa inaan uga guurnaa hab sharciya ugama guuri karno caadifad ugama guuri karno rabitaan waxaan u malaynaa marka warka ra-iisul wasaaraha in tafsiir xun lasimi la siiyey isagaa jooga ka hadli doona intaasaan uga istaagaan arrimaha kale oo la qaybiyey waxaan shaki ku jirin inaan wanaag loola jeedin qofka markau akaademi yahay oo wax qoraayo waxaa laga rabaa inuu sheego reference inuu meel ka soo qaataa laga rabaa rabitaankiisa ma qori karo waana looga horreeyey qoraallada la qeybiyo oo dhan waxaa qoran ra-iisul wasaaruhu markuu wax qoraayo inuu ka soo qaatay meelo kale qofka wax ka qoray soomaaliya oo ugu horreeya ama ajnabi ha noqdo ama soomaali ha noqdo khalad oo geli karaa laakiin inaan saxnaa waa wax naga nagu xihan siyaasadduna marka akademi laga hadlaayo iyo marka laga hadlaayo bractical waa kale labo soomaalidu waxay ku mahmahaan gun yeelkeedaa lagu dhaqaa yeelka baarlamaanku waa cahdigooda ra-iisul wasaaruhu waxaa waajib ku ah inuu ku dhaqo baarlamaanka iyo xukuumadda cahdiga kumeel gaarka ah meelna ugama leexo karo isaga waa imaqlaa adinkana waa maqlaysin guddoomiyan waa fadhiya waxaan rabnaa wixii akademi ah meeshooda aan u dhaafno maalin la arkaba waxaa la qoraa wax fiicanna waa la qoraa waxuna waa la qoraa waxa la qorayna waxaan ku leenahay arrinta dariska annaga dariskeena waxaan rabnaa inaan ku leenno walaano nabad waxaan rabnaa inaan kula noolaadno duris wanaag annaguna colaad ma wadno cidna la shaqaysaana colaad ma wadi karto ciddii colaad wadana waxay jebinaysaa waxa noo dhexeeya oo heshiiska maxaa yeele dalkan colaad waa baabi'isa warku waxau leeyahay meel wanaagsan oo laga soo qaato iyo meel xun oo laga soo qaato waxaan jeclaa lahay meesha wanaagsan inaan ka qaadano qof walba wax qoraa waxa uu qoraa wax fiican ma aha waxa nasahan oo khalad ka nasahan kitaabka alle subxaanahu wa tacaala waxaa nasahan oo khalad ka nasahan xadiidka nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay ka soo haraan waxay u khuduucayaan aragti waxay u khuduucayaan xaqiiqo iyo wax ka duwan waxaan hubaa arrimahaas oo dhan inay furi karaan baaldig u heshiisiinad oo sax ah qofkii soomaaliya wax ka qoray waxuu haystaa fursad ah inuu wax ka aruuriyo macluumaad maantuu fursad haystaa inuu saxo waxaan jeclaa lahay fursaddaasna in la siiyo inuu saxo isagana waxaan aaminsanahay inuu diyaar u yahay wada shaqaynta baarlamaanka iyo golaha kala duwan ee dawladda waa waxa ugu muhiimsan oo aan rabno inaan ku shaqayno aniga dhinacayga waxaan ballan qaadaa weligayna qof ma mu'aamarayn weligayna cid ma dhibaatayn haddana cid ma dhibaataynayo waxa aan u imidna inaan wax badbaadiyo oo aan gacan ka geysto xalka maalina dhibaato kuma fikirin khilaafna igama imaan doono sharna layga filmaa biidn illahi tabaaraka wa tacaala igama filaysaan shar waxaad iga filaysaan waa wanaag waxaad iga filaysaan waa hawsha aada ii doorateen inaan qabto madaxda ayla shaqaysana taasaan u ballan qaada siyaasad haddii lagu jiro waxaa laga yaabaa in la kala arabti duwanaado laakiin haddana in la kala arabti duwanaado macnaheedu maaha in la kala tago macnaheedu maaha in laiskhilaafo waxay leedahay brosesya lagu xalliyo oo xalka lagu gaaro kaasaana la rabaa inaan xoojiyo maxaa yeele aragtida bani aadamka lama soo aruuri karo annaga maadaama aan muslimiin nahay dadka waxaa ugu wanaagsan nabiga iyo saxaabadiisa ra'yiga oo kala duwanaa jirin laakiin haddana waxay lahaayeen broses ay ku kala baxaan oo go-aanka lagu qaato nabigu inuu la shuureeyo kadibna go-aanka u rido kaasna lagu raaco taasna waa tan caalamka maanta uu ku nool yahay oo ah dadku inay taladooda dhiibtaan markii taladaas la rogrogana meesha loo badan yahay la aado waxaan hubaa dhaqankeenna iyo diinteennaba inay waxaan hubaa dhaqankeenna iyo diinteennaba inay ka buuxaan wax badan oo wanaagsan oo mashaakilka dhexdeenna yaalla anaga gudbi karno waxaana asaasi ah rabitaankeenna iyo sida aan daacad ugu naqanno inaan marxaladaada ka gudubno dhammaanteenna mas-uuliyiinaan nahay dadkeenna waxay naga filayaan inaan marxaladda adag dalka ka bixinno waxaana u baahannahay inaan hawshaas gacan ka wada geysanno qof walboo naga midana mas-uuliyaddaas qaybtiisa ka qaato waana tan aan ku wada joogno waxaana filaa insha allahu tabaaraka wa tacaala dhammaantiin inaad diyaar u tihiin arrintaas haddii aan u gudbo arrinta cadowgeenna waxaan aaminsanay inuu joogo marxaladdii oo ugu daciifsanay waxaan rabaa inaan hambalyeeyo ciidamada dowladda iyo kuwa ahlusunna dhaqdhaqaaqa ay sameeyeen iyo guulaha ay soo hooyeen waxaana rabnaa waktiga kooban ee noo haray dalkaas inaan amni ka dhigno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala nidaamkiina lagu soo celiyo waxaan rajaynaa ra-isul wasaare inuu ku guulaysto xukuumad taya leh actif ah daacadka ah wada socota danta qaranka ka fikiraysa inuu noo soo magacaabo dhammaanteenna guusheenna waxay ku jirtaa marxaladdan inaan dalka dhaafsiino kii wasiir naqda iyo kaan wasiir naqan guushiisu waxay ku xidhan tahay guusha dowladda hadday dawladdu guulaysato dhammaantood waa guulaysanay haddaysan dawladdu guulaysanin wax guulaydaa ma jiraan laakiin guushu waxay leedahay asaasiyaad asaasiyaadkeeda inaan raacno ayaan jecelna dadka diyaarka waa inay wax qabtaan ayaa la rabaa in lasoo xugo golihii wasiirada oo hore waa mahadsan yihiin waa soo dadaaleen caqabaad fara badan ay la soo kulmeen haddana waxaan rajaynayaa golahan cusub oo uu noo soo dhisi doono ra-iisul wasaaradu inay noqdaan golo karti leh golo ku shaqeeya si hufan iyo wada socod oo aan ka faa'iidaysano khaladaadkii hore hore u dhacay inaan ka faa'iidaysano aysan dib noogu soo laabanin intaas markii aan ka gudbo waxaa jira dadka soomaaliyeed maadaama muddo fawdo lagu soo jiray dhibaato cadaalad darro la tabanayaa jirto cadaalad darradaas cidda la qabo inay wax ka qabato waa annagoo dhan ama ha noqoto golaha wasiiraha dhexdooda ama wasaaradaha ama ciidamada ama meel walba cadaalad inay bixisaa loo bahan yahay nidaamkii cadaalada waa guulaystaa waxaan rabaa inaan isku dhaarsanno cadaaladdaas oo aan ka wada shaqayno tan keliya aan ku guulaysan karna waa taas ra-iisul wasaaruhuna ay noqdo waxa uu wax ku dhisaa inay noqdaan cadaaladdaas oo nin uusan dulum tabanin qofkii dheeraad raba oo inuu walaalihiis waxdheeraad wax dheeraysta raba waxaan leenaha raalli ahaw maanta ma aha maanta waxay u baahan tahay waxaan leenaha maanta waxay u baahan tahay cadaaladdii inaan xaqiijino haddaad xoog badan tahay haddaad caqli badan tahay haddaad xoolo badan tahay waxa la rabaa ummaddaada inaa uga faa'iidayso laakiin ummaddaada inaad ku dhibtid maaha dheeraad inaad ku qaadatana maaha taasina waxaynu soo burburiyey xoogga qofka soomaaliga wuxuu u leeyahay dadka soomaaliyeed xoolaha wuxuu u leeyahay dadka soomaaliyeed aqoonta wuxuu u leeyahay dadka soomaaliyeed qof maanta dawladdaa shaqo koogi karaana ma jiro shaqada noo noogala baahan yaha waa naga badan tahay maadaama cadaalad darro iyo musuq maasuq iyo dhibaata ayna soo dilootay ma rabno wakti dambe inaan ku dhimina waxaan rabnaa inaan nafteenna ka adkaano aan xoojinno sistamka dawladnimada inaan xoojinno sistamka dawladnimadana waxaa asaas u ah cadaalad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu nicmeeyey nicmooyin fara badan laakiin waxaan shaki ku jirin inaanan uga faa'iidaysanin sidii loo baahnaa maadaama aan dariiq dheer soo marnay waxaan rabnaa inaan ka faa'iidaysanno waxyaabihiina soo maray aan hagaajinno socodkeenna carabtu waxay dhahaan alcatratu tuslixu lmashya qofka isagoo socda haddii kurtun lugta u galo ou taraanturoodo waxaa imaanaysa inuu dhaha furo oo hoostiisa fiiriyo oo si saxa u socdo marka waxyaabihiina soo maroo dhan waxay noo yihiin tusaale inaan khaladkeenna saxno bani aadamkuna hal maalin khaladkiisa ma sixi karo xilligii aan soo dhaafnay khibrad iyo fursad badanaana soo martay waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano xilliga soo socda oo ay noqoto xilliga soo socda xilli wax soo saar oo horumar aan samayno ummadda soomaaliyeedna waa na fiirinaysaa adduunkuna waa na fiirina waxaa la fiirinayana waxa waay sida aan u dhaqmayno waxaan rabnaa si mas-uuliyadana aan u dhaqanno dhammaanteen ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baraynaa inaan ku guulaysano mas-uuliyadeenna ummaddaasna nabad iyo dawladnimo iyo midnimo ilaahay gaarsiiyo qalbigeedana ilaahay isu soo dumo yacni sharafkii ummadda soomaaliyeedna kuwa soo celiya ilaahay naga dhigo dadka dibadda joogana inay noqdaan kuwa dadkooda kaalmeeya oo dhibaatada ka saara maxaa yeelay cilmigiina iyaga ahaaya xoolihiina iyaga ahaaya kuwa badan oo xoola haysta maanta waxay ku fikiraan xoolahooda keligeed inay cunaan marka waxaa nagala rabaa inaan dadkeenna gacan istaagno marka aan u gargaarno dadka walaalahena ilaahay inoo gargaaraa inaan gargaarkaas kuwada mataqaanaa shaqayno guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo xildhibaanada iyo bahda saxaafadda iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha aada u mahadsantihiin fursad weyna iyo hela maanta inaan fursad u hela inaa idinla hadlo aad iyo aada u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu